munaasabad lagu daahfurayay xafiiskii ugu horreeyey ay yeeshaan ajaaliyadda jabuuti ee gobolka minnesota uuna ka soo qayb galay safiirka dowladda jabuuti u fadhiya dalkan maraykanka rooble colhaye oo uu heliyey qunsulka safaaradda ciise boraale ayaa xalay lagu qabtay xarunta shirarka safaari ee magaalada minneabolis danjiraha jabuuti roble colhaye oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay inuu si aada u soo dhoweynayo in jaaliyadda jabuuti ee minnesota ay samaystaan urur ay ku midaysan yihiin kaasi oo jaaliyadaha kale ee jabuuti ee ku dhaqan gobolada kale u horseedaya inay sidaas oo kale isu abaabulaan ma maqlin urur caynkan oo sharciyaysan oo adag oo ballaadhan oo maanta wax vision la ydhaaho maanta ma garanaysaa leh inuu meel kale ka samaysan yahay waxaan filayaa inaan layninaga dayan doono waxaan filayaa inay kuwo badan magaalooyinka waaweyn ay soomaalidu ku nooshahay ay reer jabuutina ku nool yihiin inaanay nigaga dagan doono oo mithaal wanaagsan aada noqon doontiin
roble colhaye ayaa ka warbixiyey mashaariic horumarineed ay dowladda jabuuti ka wado gudaha dalka sida tayeynta korontada iyo ballaarinta helista biyo nadiif oo uu sheegay inay iska kaashanayaan ururka midowda yurub mid mashruuc ay maanta maxaa ahaydee european unionku ay nagu taageerayso biyo macaanays badda biyaheega la macaanaynaayo oo mashruuc aada u weyn baa maxaa ahaydee mar dhow dhammaan doono kaasi waa mid weeye laakiin mashruuca wax walba ka weyn ee la yaab kale maanta waxaa weeye waa mashruuc ma garanaysaa buuro hoostood etoobiya ku yaalla pipeline biyihii halkaa laga soo qaadaayo oo resooga jabuuti lagu shubaayo biyahaas waa biyo xoog weyn biyo xoog leh nadiifa mashruucaas oo qudhihi waa boqol iyo lixdan milyan oo dollar kaasoo qudhan
danjira colhaye ayaa jaaliyadda jabuuti kula dardaarmay in ay noqdaan kuwa isku tiirsan oo ka faa'iidaysta fursadaha yaalla dalkan maraykanka sidoo kale waxaasna kulanka ka hadlay madaxweynaha ururka jaaliyadda jabuuti ee gobolka minnesota bullaale cali bullaale oo ka warramay tallaabooyinka ay qaadayaan mustaqbalka dhow in yar haddaan ii taabto waxyaalahaan rajeynayno inaan ka qabanno communitigan waxaan ka caawin doonaa insha allah aduu ilaahay nala garab galo dhalinta ciyaalka odayada iyo wixii hadday tahay transportationta iyo hadday tahay maxaa la yidhahdaa wax walboo u baahan yihiin immigrant jabuusi dadka iminka imiday doonaya gargaar wax walba magaranaysa rabaan ayaan ka caawin doonaa insha allah insha allah waa dadaalka aan galnay kuleyg baan ayaan rajeynaa inaan sii wadno oo sii horumarino munaasabadda daahfurka ururka jaaliyadda jabuuti ee gobolka minnesota ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madax ka kala socotay golaha baarlamaanka ee gobolka minnesota golaha deegaanka iyo guddoonka waxbarashada ee magaalada minneabolis iyo ururo ay leeyihiin jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota waxayna dhammaantood bogaadiyeen dhismaha ururka jaaliyadda jabuuti haddaba kulanka kadib ayaa qaar ka mida jaaliyadda jabuuti waxay iga warrameen dareenkooda bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa rooble xasan qoslaaye waxaan joogaa gobolka minnesota ee waddanka maraykanka caawa xafladda halkan nooga dhacday oo laysku keenay communitiga reer jabuuti ee north america gobolka minnesota aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaanu community samaysanno markii ugu horreysay oo dadkayaga inaan wax u qabanno oo dhiban oo waddanka jooga iyo kaan dhibanaynba oo maanta meelna loogu soo hagaago ay dowladduna noogu soo hagaagto iyo qof kasta oo reer jabuuti aad baan ugu faraxsannahay maxamed asalaamu calaykum magacayga waxaa la yidhaahaa aamine geesaale waxaan ka tirsanahay jaaliyadda reer jabuuti ee minnesota twin city ku nool farxad gaar ah ayaa iga muuqata wax badanna wayna sugayaan inaan qabanno dadkayaga waxaan usoo baaqdhigaynaa ina ay ka qayb galaan meel kasta ay joogaanba jaaliyadda reer jabuuti inay ka qayb gasho tusaalena aan u noqonno ay nagu daydaan oo qof kastaba uu visibility tuso inay jaaliyadda jabuuti ay meel kastaba joogto laga arko ilaahay xad baana nagu faraxsanahay bismillaah magacayga waa muumin cusmaan xasan waxaana rajaynaya dadka reer jabuuti meel kasta oy joogaan inay mid noqdaan oo ay communitigan oo kala dhistaan inta ku sugan noor america gaar ahaana minnesota waxaan u dirayaa baaq inay ilbaabadu uu furan yahay communitigoodku nii furan yahay inay kasoo qayb galaan insha allahu tacaala ayna dhinac uga qabtaan aniga waxaa la yidhahdaa faadimo salebaan cumar waxaan ka mid ahay jaaliyadda reer jabuuti ee ku nool gobolka minnesota waxaan ahay secretary ka communitiga jabuuti walaahi waxyaalahaan jecelnahay inaan qabanno waxaa ka mid a sideen iskugu xidhiirin lahayn horta communitiga reer jabuuti ee halkan joogta iyo kuwa jabuuti jooga iyo sideen iskugu xidhiirin lahayn communitiga reer jabuuti ugu xidhiin lahayn communitiga soomaaliya ee halkan horumarka badan ka gaadhay laakiin waxaan jecelnahoo kale en, inaan in the future waxyaalahan wax ka qabanayno ay noqoto soo dhoweynta family stabilizationka haddii la yidhaahdo taasina waxay noqonaysaa communitigu horeysay madaragtaa gacan qabta waxaan kalean ka caawinaynaa jecelnaha inaan in the future ka caawino madaragtaa dowladan maraykanka base bay jabuuti ku leeyihiin sidii aan uga taageeri lahayn inaan cultureka iyaga iyo dhaqanka iyaga barto training badan siino oon ka siino dalkayga intaanay tegin haddii la yidhaahdo so waxyaalo badan waynoo laaban yihin